waa muuqaal kooban oo muujinaya dhibaatadii ka dhalatay duqayn ay diyaaradaha xabashida ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa la arkayaa dabkii ka dhashay fuustooyinkii shidaalka ay xabashida ku soo tuureen suuqa alaqsa baaxadiisa iyo sida ay u gubteen goobihii ganacsiga iyo jaamacadda alqiima shacabka magaalada jilib qaarkood ee dabka daminaya ayaa ka soo muuqanaya muuqaalka oo sheegaya in itoobiyaanka ay beegsadeen ilihii dhaqaalaha ee magaalada iyo goobaha waxbarashada oo habeenimo ayaa siyaaradood noo imaadeen waxaan ka dalsanana aanan heen waxay naga guween guryaheennii waxay kaloo naga guween muyaasaga jaamacaddii suuqii al-aqsa sidaa daraaddeed alxamdulilah ilaahay ayaan ku maadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay u bedel khayr qabana sii waxaanu wax ay naga dhibayaan ma leh maxaa yeelay qof walba waa dhimana qoftiisuu dhimana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil
waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa xalay waxaa caawa waxaa weerar fulinnimaa geystay cadowga sidii lagu yaqaanay waxay beegsadeen suuqii degmada jilib ayagoo ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo qoomeen duqaymo fuliynimo ah hadda waxay burburiyeen ilaa iyo afar gobood aan dhihi karaa waa raggii suuqa waa kawaaskii waa magaaladii dadka shacabka dukaamadoodii ee gubanaysa sidaas laalige waxaa ku soo duulay cadow ku soo duulay waxay dadkaan galabsadeenna ma jiraan
oday ka mid ah dadka magaalada jilib oo muuqaalka ka soo muuqanaya ayaa wax laga xumaada wuxuu ku tilmaamay in suuqii hilibka iyo qudaarta ee magaalada jilib ay xabashida duqeeyaan isagoona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka fariin u diray
dad masaakin suuq hool ka ganacsada iyo maak umudnan baabi'i taasna suuragalma nagadaaso suuqii kowaanka la beegsadii oone suuqii oone kowaanki oone oo suuqa oo qudaarta ka gadaw dad masaakin ee ka ganacsaday iyo la beegsadii idab darab waa waas amal asan gurguurka baysiin sheegane ummadda ka gaabso hilkan iska dhig hilkan hil iskorto ma eh mujaahidina koo soo jeedan berri waa geedanba waa hisaawa ilaa soonka intii afka lagu furaw hamarka day mujaahidiinta hamarka day meeliadka bah fadhi ka bah dayaara raac amadoono kor badhaah gal ummadda ka gaabso sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa guri ay dad shacab ah degganaayeen oo ay dab ku shideen itoobiyaanka oday shacab ah ayaana dadka u caddeynaya in guriga la duqeeyo ay dad rayd ah degganaayeen ilmo iyo haweenna halkaasi lagu gubay waxaa na soo weeraray gaalo oo itoobiyaan ah aa na soo weerareen waxay dhammeeyeen ilmihii iyo xaafidihii ayay isku dhex mareen alxamdulilah rabbialcaalamiin waxay sameeyeen ay xaafido inay duqeeyaan ay dhahaan shawaab waay shawaab meeshaas jooga way og yihiin intana waxay u imaadeen xaasidlimo
intaas kadib waxaa muuqaalka lagu arkayaa gabdho yar oo carruur ah oo si xun ugu gubtay fuustooyinkii shidaalka ay itoobiyaanka ku soo tuureen xaafadaha magaalada jilib iyagoo ku sugan isbitaalka sheekh ka soo muuqanaya muuqaalka ayaana sharxaya dadkaasi dhibaatada gaartay iyo waxa ay ahaayeen tan waa maamadii carruurta dhashay waad u jeeddaan waxa weeye lugaha iyo gacanta iyo dhabalkaas ayay wax ka qabtaan tan waa gabadh yar filyaa gaadhay tan waa midin aad aragtaan gacanta midigta iyo dhabalka iyo waad aragtaan gabadha kale waa gabadhaas dee jirka ah oo gebi ahaanteeduba gubatay say u dhantay macal madaxa haa waxa weeyan jirkeeda meel u banqabta ma jiro waad u jeedaan bahda iclaanka dadkaasi dad abriyaa bay ahayd dad gurigooda iska hurday bay ahayd burkaba bahalkamay fulanaynin marka dhibaatada ku timi ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaha xurmada leh iyo maalmaha xurmada leh annagu muslim baan nahay waxa weeyaan wanoq bilahaas agteeda xurmay ka leeyihin dadkaasi way soomeen wax dhibaataa may ogayn ma ahayn ciidan shabaab ma ahayn waxaa weeyaan dadkaa gurigooda iska horday oo hubka iyo rasaasta iyo madaafiicda gantaallada foostooyinka shidaalka iyo balaayada laga soo buuxiyo lagu garaacay weeyaan dadka waayadan dambe xabashida itoobiya ayaa duqaymo ay ka geysanayeen qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga waxay ku beegsadeen guryo ay dad shacaba degganaayeen waxaana duqaymadaasi ku dhintay shacab u badan carruur iyo haween